saraakiil iyo ciidamaanu nahay kulley meeshaan markaan joogno madaxdanada waa culummada dowladdana ayakaa la hadlay ayakaana la heshiiyey ka soo dejiyey eeraboorka waxayna ku ballansanaayeen dowladda waxaa laga rabaa ballankay culummadan la galeen inay oofiyaan culummadana waxaa laga rabaa ballankay la galeen dowladda iyakuna inay oofiyaan intaas waayo muhiimaddu haddii culummadii ballankoodii laga baxo oo la soo dhaafo waa la soo dhaafi jiray hortiis madaxweyneha soo dhaafi jiri madaxweyne xagee aadan dadka soo dhaafi jiray dowladda waxaan u sheegaynaa inay culummada wixii ay kula heshiiyaan ay dhammaystiraan oo dhammeeyaan annaga jiritaankaannaga iyo dowladnimadana iyo saraakiilnimadanada iyo nafac annaga markaasay helaayaan waxaan aad u aan u xasuusanahay intaan hadday dowladda la shaqaydo cadowguna inuu xoroogaa dowladduna magac inay yeelanayso waa u heeloonnahay waa aan rabnaa laakiin ha noo soo marsiiyeen heshiiskii iyo wixii la isugu yimid culummadanada ha noo soo marsiiyeen
dowladdana waxaan ka rabnaa sidii culummadu ugu keentay inay u qaabilaan wixii farsamo ah oo dhexdoodaana inay ula soo qabtaan culummada laakiin gacantagaalaysi kale iyo maaragtay banjoogka kale laga daayo ama gacantagaalaysiga meelaha kale laga sheegayo loona wajaho sidii heshiisku ahaa oo culummada iyo dowladda u heshiiyeen wixii intaa war dowladda waa dowladdeenni waa soo dhoweyn dan soo dhoweyn inaan la shaqayno oon kaabaanka u xidhnaan diyaaru ahay hadda iyadoo isku daydo inay kaabaankeenna furfurto suuro geli maysaan leenahaden
darajada waxaan soo jeedinayaa culummadu waxay noo qortay gaar ahaan sheekh maxamed shaakin buu dowladda u qoray oo darajaa oo nin kastoo annaga naga mida ku magacaabay inaan ku kalsoonaanno oo qaadanno oo ku qanacno maxaa yeelay waxaan ogahay in maxaanku idhaahdaa sheekh maxamed shaakir wax aan ka weynay inaanaan dowladda ka helayn xaqiiqaanna hubnaa isagaa la xisaabtamaya waxaan hadda ogsoonnahay warqaddii ugu qoro darajada ku qoray inay si khaldan oo maxaanku idhaha wixii laisku ogaaya aysan uga soo jawaabin oo ay dhexda ku gufteen ama darajooyin dhindhimeen waxaas annaga shaqo kuma lihin waxaan ku kalsoonnahay oo qaadanaynaa oo ka dhul sugaynaa warqaddii sheikhu qoray oo meel walba ka tiimbareeyey inay soo aqbalaan taasaan ku kalsoonnahay oo qaadanayna qodobka labaad oo ah garaadaha lagula heshiiyey dowladda soomaaliya inay dallacsiido saraakiisha ahlusunna waljamaaca halgamayaasha ah intaas ku soo jireen dhibka oo kala heshiiyey madaxaanna ninka la xukuumadda waxaa la rabaa sidii oo ula heshiiyey inay u fuliyaan hadday dhaafto ma aqbalayno wax gacantogaalaysiya looga tegey muhaajirigii bilaabay dagaalka looga tegey ninkii mudnaay laguna siiyey kala qaymin lagu siiyey ma aqbalayno ciidanka waxaan nahay saraakiishii waxaan ka tarjumaynaa hadaf baan ka tarjumaynaa in ciidankanaga la kala qaybsho saraakiishanada la kala qaybsho oo dad ay isku galaan ma doonayn waxaan rabnaa sheekh sheekh maxamed shaakir madaxeena xukuumadda waxaan ku leenahay annaga maanta waxaan aqbalsannahay derajadii aad noo qorto mid kalena ma yeelin
markaas annaga waxaan ka dambaynaa horta culummadannada ayaan ahiidsannahay cidda ay noo qaadaan ayaana noo qaadan barnaamijka derajada derajada annaga culammada ayaa noo gudbiday wixii derajo aan lahayn owlan la dallacsiiday ayada ayaan uga dambaynaa kana sugaynaa wixii dallacsiina iyo wixii derajaada mar kastana waxaan u taagannahay inaan qaadanno awaamiirta ayna faraan iyo shaqada ay noo diraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddex iyo toban sano waxaadan ahayn maanta noqon maysa saddex iyo toban sano wada jir iyo walaaltinimo iyo garab isqabsashaa laha waa noolaa jirnay cadowgan iska difaaci jirnay dalkaan ku noolayn diintaan difaaci jirnay dadkaan ku noolayn culummadan ka dambeeyey waxba sharafa cid kale umaynaan dooni jirin waa ku sarfanay haddana waa ku sarfanay ma wadana weli darajayna siiyaan calafaan na siiyeen dowladduna ma wadan laakiin waxaan wadanaa wixii aan hore u wada jirnay cidan ka dhacnan aan waa la doogaya yaan la dacroon waa la noolaaha yaan la wanshax dowladdu dhowr macnayna soo martay dhowr maadayna soo martay markiibana waxay la dhacday saraakiil culummo dad walaala oo adduun ahaa jiray la dhacday maanta ayaysan nagalanan qof walbaa guntiga naashaha isaga dhigo waxaana ku waagiimin mashaa'iqda waxaana la siman sidii saraakiisha ugu horreeya sheegada inaan mashaa'iqdii iyo waxgaradkoodii intaba aan ku dheganaanno inaan waxay qabaan oo qayra la qabno wuu u maleeyahay inay noo horseedayaan wadda aan ceeb tegin mar kasta waxaan tegi doonaa waddada ay noo qaadaan waa waddadii eh, ilaa rasuulka laga soo gaaray salawaatullahi wasalaamu calayh ayadii aan ku gaaraynaa Eh, adduunyaduna hataa walba xibinna iska ahayd xibinadaasna inaan sharaf ku noolaanno oon diinka ku noolaanno oo wanaagga ku noolaannaa nala siman waxaan dowladda ka codsaynaa inay aqbasho go'aamadii iyo heshiisyadii la galay inay aqbasho qaadato kana soo baxaan codsanaynaa Een, culummadeenna shaacirdeenna madaxdeenna laba iyo toban sanana hogaaminaydey waa garab taaganna waxa aan difaacaynaa waa culummadeenna garabkeeda ayaana intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo